qaar ka mid ah dadweynaha soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa ka aragti dhiibtay xarunta dhaqanka hargeysa oo waayihii lasoo dhaafay laga waday fasahaad la doonayo in lagu dhaqan rogo bulshada ku dhaqan somalilan waxa ay sheegeen in xaruntan ay ku taalo dhul ay degan yihiin dad muslimiin ah balse dhaqanka lagu faafiyo uu yahay dhaqan ka duwan kuwa muslimiinta dadweynaha ayaa soo jeediyey in xaruntan albaabada la isugu laabo halka la arkayo kuwo kale oo taageersan dimuqraadiyadda oo si diiran u soo dhoweynaya xaruntan marka la yidhaahdo xarun dhaqan waxaa la isweydiinaya halkay ku taallaa somalilan bay ku taallaa dhul soomaaliyeed bay ku taallaa sidaa daraaddeed dhaqankay ka shaqaynaysaa waa inuu noqdaa dhaqankii ummadda halka xaruntaasi ku taallo waxaannu soshal mediyaha ka arkaynaa in xaruntaasi aanay ka turjumaynin dhaqanka reer somalilan iyo dhaqanka soomaaliyeed toona waxaa nagu maqaalaa in xarunta dhaqankii hargaysa lagu soo casuumay dadkii aaminsanaa liwaadka ama qowmuluudka caqiidadooda wixii aaminsanaa in lagu soo casuumay oo markii la weyddiiyey kuwa madaxda kaana ay yidhaahdeen buug ay qoreen unbaanayuunbaanu waxa weeye annagu aannu ka faa'iidaysanaynaye iyaga umaanaan baahnayn ficilkay samaynayaan badanoo ajaaniiba nin gaayaho madowa iyo gabadh markaa hadalka oo kooban waxaan odhan lahaa xarunta dhaqanka albaabada ha loo xidho habtaan u leeyahay arrintaas waxa weeyaan waxaa jooga dad fara badan oo ajaaniiba nin gaayahoo madowa iyo gabadh kale oo simsagismariyejka iyaduna u dooda inay raggu wax iska dayaan iyo inay dumarku wax iska dayaan markaa dadka markii aan ku arkay aan arkay iyadoo meeshii qoobka ciyaar gaalo lagu ciyaaraya waxyaaba noocaasa waxaan go'aansaday ama niyadeeda ay siisay si diintii inoogu badbaada in meesha albaabada loo xidho meesha waa laga soo horjeedaa aad baa loo dhaliilay aad baa loo cambaareeyey meeshaasi waa inay shacab iyo dowladda hoos loo eegaa meeshaasu meel nidaamkeenna wanaagsan maaha meeshaa dee magaranaysaa kitaab ilahay laguma kala guddoome sidii bulshadu isku dhex qaadsan lahayd ayaa lagu kala guddoomaa kii xumaa iyo kii wanaagsanaa waa laysku dhex milayaa marka dadku inoo wanaagsanaadaan baan ku soo gaabeen ku horeeya maamulka somalilan ayaa ka mid ah maamulada soomaalida ah ee shisheeyaha ku daaban waxaana uu ku dhaqmaa dimuqraadiyadda oo faraysa wax kasta oo xumaan ah culimada iyo ducaadda ayuu maamulkan u diiday inay ka hadlaan wanaagga qaarkoodna waxa uu u taxaabay xabsiyada halka kuwo kalena lagu amray in ay joojiyaan ka hadalka waxyaabaha ka dhanka ah diinta islaamka halka aad warkaasi kala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxaa waddanka jabuuti ka dhacay rabshado ay dad ku dhinteen sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena maxamed ciise rabshado ay dad badan ku dhinteen ayaa waxay ka dhaceen waddanka jabuuti rabshadahan ayaa waxay ka dhaceen dhowr xaafadood oo ku taala caasimadda waddankaas wararka qaar ayaa sheegaya in uu u dhexeeyo rabshadahan canfarta iyo soomaalida kuwaas oo ka carisnaa dagaaladii ku dhex maray garba ciise waxay sababeen rabshadahan khasaare nafeed iyo mid hantiyeed ugu yaraan waxaa ku dhintay saddex qofood halka ay ku gubteen guryo iyo meherado soomaalida iyo canfarta ayaa ah dad muslimiin oo walaalo ah balse laisku diray